raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wareega wararka raadiyaha dalsan ee muqdisho
warniihow dhibaatadan oo kaleya arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xihan tahay war xaggeen ka marnaa magaalada agar joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wanaagsan ayaanu hawdeedii kalenahay khiyaartana dhegaysataa iyo caawa waa isniin talaada ayaa soo gelaysaa taariikhduna waxay ku beegan tahay siddeedda bisha mey sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobadan uu caawa idinkugu soo gudbin doono barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan hadduu rabiidma waxaa ka mid noqon doona dowladda federaalka soomaaliya oo sheegtay inay qabatay qaraxyo la doonayay in laga fuliyo gudaha magaalada muqdisho haddii waxaan idiin soo gudbin doonaa war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya islamarkaasina faahfaahin lagaga bixiyo howlgalkaas oo ay ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ay ka sameeyeen gudaha muqdisho laguna qabtay qaraxyadan la sheegay in laga fulin rabay meel aan sidaasi kaga fogeen madaxtooyada soomaaliya caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa qodobada kalean idinla wadaagi doona waa duura biidmo aad ku dhegaysan doontaan barnaamijka wareegga wararka dalsan waxaa ka mid noqon doono ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo markiisii ugu horreysay ka hadlay ololaha iyo guuxa xooggan ee ku aadan mooshinka ka dhanaa xukuumaddiisa haddaba muxuu caawa ka yidhi
waa maxay xukuumaddan iyo baarlamaankan isla jaan qaaday ee lix bilood muddo ku siman laba-iyo toban sharci gudbinaya oo sharciyadii laga caalwaayey ee in labiyo toban sanno qaarkood ay yaalleen isla marinaya ee saaxiibbada waa maxay ma isku kacaan maa mooshin la abaabulo may balaaya dhacdo musiibo may dhacdo qayb dad mashruucaasi waa mashruuc jira weligeesna ayaan
caawa ayaanu idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareegga wararka dalsan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlayo sidoo kale caawa waxaan idiin soo gudbin doonaa xubno ka mid ah golaha wasiirada xildhibaano ku jira labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ra-iisul wasaaraha dalka ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir oo degmada kaaraan ee gobolka banaadir kaga qaybgalay munaasabad mahadcelin iyo siyaanbaqaadidda amniga magaalada muqdisho lagaga hadlaya oo caawa ka qabsoomtay magaalada muqdisho xilli qaar ka mid ah waddooyinka muqdishona caawa ay xirnaayeen guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir oo halkaasi ka hadlay muxuu ka yidhahdaa amniga caasimadda
iyo bacba waxaa u dambaysay xeerkii xakamaynta hubka ayaa u dambaysay waa laga nabad qabaa waana nabad galay waxaan joognaa ra-iisul wasaarow inaan intaan ul yar qaadanno aan ilmaha ku canjafinno ilma inaan ku canaananno ayaan joognaa taasna waxaa keenay xakamayntu hubkaa keentay ee haddii xubka bannaanka lala marmari lahay
wareega ayaad ku dhegaysan doontaan hadduu rabiidmo si la mida waxaan idiin soo gudbin doonaa qaar ka mid a wasiiradii halkaasi ka hadlay oo sheegay in toddobaatan boqolkiiba uu hoos u dhacay falalkii amniga lidiga ku ahaa ee ka dhici jira gudaha magaalada muqdisho waan idiin soo baahin doonaa qodobada kale oad wareegga wararka dalsan ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi waxa uu ka hadlay wadahadallada la qorsheenayo inay dhex maraan dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilan
waa ku dhiiranay golana kaga biqina gartana waynu ka leenahay inagaydii argarowgeenna iyo kamidmadeenna qarankaa ka sharcigiisu dhan yahay laynama qasbin xoog laynuguma qabsan walaaltinimoonu watagn way duuntay laba dowloo kala gaaraynu dhisannay iyagu waa brime minister innaga waa madaxtooye sharciyadana waa kala jaad somalilan marka waa dhammay fagaalo kastoo laisku
caawa ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlaya dhowr daraf oo ay ka mid yihiin xaaladda magaalada laascaanood eedan ugu jeedinaya puntland iyo weliba dowladda federaalka soomaali aan idhaahdii eedan ugu jeedinaya maamulka puntland iyo waxa uu sidoo kale ka hadlayaa wadahadallada dowladda federaalka iyo somalilan dhowaan u bilaami doona caawa ayaa dhegaysan doontaan qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin madaxweynaha maamulka hirshabelle oo gaaray beledweyne kana hadlay dagaalka ka dhana al-shabaab ayaanu caawa idinkugu soo gudbin doonaa haddii uu rabbi raalli ka naqdo saacaddii barka soo aadan intaynu ku guda jirno barnaamijkan wareegga wararka oo farsamadii cabdiwahaab cabduqaadir mar kale dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka wareegga wararka dalsan
warkaal kaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasnaa infajigan ayaa laga rabaa
habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba waad naga dhegaysanaysaan idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho ayaad nagala socotaan muujadda herka dherarkeedu yahay kow iyo sagaashan dhibic shan megahertis oo ay naga dhegaysan karaan dhegaystayaasheena ku sugan gobolka kani banaadir iyo weliba gobollada kale uu f m-ku uu gaaro meel walba oo aad joogtaan waxaanu idin leenahay dhegaystayaal habeen wacan oo wanaagsan qeybaha ugu horeeyo ee barnaamijka wareega wararka ayaanu caawa u gudageli doonaa waxaan wararkeenna ku bilaabi doonaa xaaladda magaalada muqdisho ee caasimada dalka haddii aan ku bilaabo ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ayaa howlgal markaasi laga fuliyey magaalada muqdisho waxa ay fashiliyeen sidoo dowladda federaalka soomaaliya war-saxaafadeed ay soo saarta lagu sheegay waxyaabo qaraxa kuwaasi oo lagu abaabulayay gudaha magaalada muqdisho islamarkaasina la doonayay in laga geysto sida dowladda ay sheegtay beerta nabadda ee muqdisho oo ay inta ugu badan dadweynaha caasimadda isugu tagaan xilliyada galbihii iyo mararka qaar xilliyadii habeenadii oo ay saxmaddeedu aada u badan tahay ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaana waxay sidoo kale sheegeen in la fashiliyey shabkad ka tirsaneed kooxda dagaalamayaasha al-shabaab kuwaasi uu doonayay baa layidhi inay weerar ay ku qaadaan beerta nabadda ee magaalada muqdisho sida dowladda federaalka soomaaliya qoraalka ay soo saartay lagu shaaciyey bayaankan ka soo baxay wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka soomaaliya waxaa lagu sheegay in ciidamadu sidoo kale ay gacanta ku dhigeen jaakado ay ku xiran yihiin waxyaabaha qarxa islamarkaasina la doonayay in la geliyo gudaha beerta nabadda iyo mootabajaaj ay qayb markaasi ka ahaayeen qorshaha ama qayb ka ahayd qorshaha weerarka beerta nabadda howlgalkan ayaa sidoo kale waxa ay dowladdu ay sheegtay in lagu burburiyey shabkad loo diyaarinayay weerarkan oo markaasi qaraxyada ah ee la qorsheynayay in beerta nabadda laga geysto shabkadaas oo ay sheegtay dowladdu inay ahaayeen qaarkood kooxa hubaysan oo qorshahoodu ahaa inay gudaha u galaan kadib weerarka qaraxyada markaasi lagu qaado beerta nabadda sidoo qorshuhu ahaa dhaqdhaqaaqa shabkadan ee diyaarinta weerarka ayay dowladdu ay sheegtay inay la socdeen hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa taasina ugu dambeyntii ay keentay in sirdoonka qaranku uu maanta u gacanta ugu dhigo shabkadaasi si xirfadaysan kuwaasi oo ay sheegtay inay ka tirsanaayeen dagaalamayaasha al-shabaab war lagu baahiyey warbaahinta dowladda islamarkaasina ay soo saartay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya ayaa lagu yidhi weerarkan la fashiliyey ayay doonayeen in ay ka geystaan ama inay ku waxyeeleeyaan khawaariijtu dadka soomaaliyeed oo nasiino u taga goobtaasi kuna burburiyaan ganacsiga goobtaas oo muujinaya cadowtooyada ay u qabaan shacabka soomaaliyeed ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya dowladdu waxay sheegtay inay ka go'an tahay si laba jibaaridda dadaalada lagu xaqiijinaya amniga caasimadda iyo cidhibtirka waxay ugu yeertay khawaariijta iyada oo ay sheegtay inay ka hortegi doonto falalka amniga lidiga ku ah ee ka dhaca caasimadda maalmihii ugu dambeeyey amniga magaalada muqdisho ayaa soo hagaagayay iyada oo falalka amniga lidiga ku ah ee ka dhaci jiray magaaladana maalmihii ugu dambeeyey shacabka muqdisho ay ka raysteen haddaba isla caawa magaalada waxaa ka dhacay kulan markaasi mahadcelin iyo weliba sidardargelinta amniga caasimadda lagaga hadlayo kulankaas ayaa ka dhacay degmada kaaraan ee gobolka banaadir oo ay isugu tageen xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xubno ka mid ah golaha wasiirada ra-iisul wasaare xamse cabdi barre qaar ka mid a maamulada degmooyinka gobolka guddoomiyaha gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo uu ra-iisul wasaaraha ugu horeeyo iyo ku-xigeenkiisa munaasabadaas ayaa hadallo kala duwan laga jeediyey intaanan idiin soo gudbin khudbadda ra-iisul wasaaraha uu dhowr daraf uu kaga hadlayo waxaan marka hore idiin soo gudbinaynaa ee guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo hadalka qaatay marka ugu horeyso waxaa xigi doono wasiir xagaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga isaguna waxa uu ka sheekeynayaa ama uu ka hadlayaa ee sida ay hoos ugu dhaceen weerarada caasimadda ka dhici jiray isagoo sheegayo in toddobaatan boqolkiiba hoos loo dhigay ugu horeyn guddoomiyaha gobolka ayaad maqli doontaan wasiir xagaa ayaana xigi doona
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدن رئيس الوزراء رئيس الوزراء كحجانكا قلها وزير هذا ابنها لبضة قل برلمانكا بلشوين تا مقالة مقدسو تليها بوليس كصوماليات يا تليها شكله يا ده أمنك هلكا نلجوجو دقموينكا يقدومي يا شوذا ciidamada kala duwan hay-adaha amniga iyo bahda saxaafadda ururka haweenka oo la-aantiis ay si suuro gasheen caawa inaan halkan ku iidno ururka haweenka waxaan u aqaanaa nuuriyaasha beledka iyo efiyaasha dhammaan waxaan leeyahay ra-iisul wasaare waxaa farxad noo ah caawa inaan barxaddaani aan isugu nimid oo aad weliba adigu sabab aad u tahay annagoo uga mahad celinayno allah subxaanahu wa tacaalaa ka sokow hay-adihii amniga iyo gobolkii banaadir oo aad isku tashay adiga ayagoo garbaha ishaysto ay amnigii aada uga wada shaqeeyeen hay-adaha amnigoo boliisu militaaradii gadaal ka soo ka timiday iyo hay-adihii amnigoo booliiskii iyo nabad sugiddii iyo shacabkii gobolka gobolka banaadir oo runtii u soo istaagay in amnigooda ay ka shaqaystaan noo suuro geliya caawa inaan halkan joogno waa alla mahaddiis mudana ra-iisul wasaare habeen habeennada ka mid ah siduu xiriiryaha ka dhawaajinayay ayaan halkan ku afurnay annagoo ka jawaabayno baahidii ay dadku ay ka cabanayeen iyo waxyaabihii dadka ka cabanayeen annagoo ka jawaabaynaan raggii hadlay wadaadada iyo masaajidadan iyo culimodiinkii iyo kuwii dugsidii qur-aanka odayaashii ayaan halkan kule afurnay waxay aada uga cabanayeen amni darro baahsan oo u suuro geli weysay inay taraawiixda masaajidada ay ku dukadaan guryahooda si amniya inay ku tagaan moobeelladooda inay qaataan intaas bay u suuro gelaynin ayay waxay nala wadaageen cabsi badan oo la kulankayna habeenkaas ay nala kulmayeen xataa ay ka muujinayeen siay guryahooda u jiifo lahaayeen tii waxaa noogu xigtay inaan bishii ramadaan markay dhammaatay maalintii ciidda annagoo farxad iyo rayrayn aan halkan ku wada ciidnay cashrul awaakhir maalmihii ugu dambeeyana ay yidhaahdeen tahajud iska dhaaf taraawiixe tahajudkan masaajidada aadnaa runtii waa jeclay caawa inuu halkan yimaado ka hadlo akhyaartii berigaasi cabashadooda noo soo gudbisay oo aan ka jawaabnay waa jeclay inay halkan kelmadooda ka jeediyaan insha allah waana rajaynayaa inay ka jeedi doonaan mudane ra-iisul wasaare bulshaweynta magaalada muqdisho waxay ilaahay ka sokow uga mahad celinayaan madaxda dawladda oo madaxweynuhu iyo adiga iyo aada ugu horraysiin sidii looga shaqeeyey hagarla'aantaheeda amniga looga shaqeeyey iyo soo jeedkiinna iyo dhiirigelintiinna ayay caawa halkan rabaan inay ku muujiyaan inay ka mahad celiyaan hawshaasi ayadeedoo la qabtay ayay diyaar u yihiin inay dadweynaha soo soo- soo dhoweeyaan arrintaas ayada ah haddii ay jiri jirtay hoteello in shir lagu qabto iyo tiyaatarka iyo meelo la mid ah caawa barxaddii kaaraan xaafaddii wajeer iyo oktoobar iyo marka la isku daro ayay barxaddan ayay joogaan ay weliba ayagu ay diyaarsadeen dadweynihii halkan diyaarshana waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin hawshii aad qabateen maamulkii gobolka banaadir oo isu diyaariyey iyo hay-adihii amniga oo siday halkaani bulshadaani isugu keeni lahaayeen ka shaqeeyey ayaguna waa ku mahadsan yihiin ma raba inaan kelmaddayda sii dheereeyo waxaan rabnaa mudan ra-iisul wasaare adiga ayaa ka jawaabi doona kelmadaha kugu habboonna adaa dhiibi doono laakiin waxaan caawa kugu sheegaynaa insha allahu dadweynaha shacabka magaalada muqdisho gacmahooda ayay amniga wax uga sugeen khawaarijta iyo kooxdihii maxay ahayd la dhihi jiray garawaaga ayagaa soo qabta qaarkood qaarkood dagaalay ku galeen waxaana ugu dembeeyey kuwii maanta miinada iskula qarxin rabay beerta nabadda kuwii soo sheegaa shacabka ka mid ah marka insha allahu abaalmarinada shacabka iyo madaxweynayntooda insha allahu adigaan kaa sugaynaa waxaan ku leenahay soo dhowaada adiga iyo xibnaha golaha wasiirada iyo mas-uuliyiinta kala duwan ee halkan fadhido waxaan idin leenahay soo dhowaada kulankayna caawa waa kulan taariikhi ah lagana sheekay doono haddii ilaa yidhaahdo adigana waa ku mahadsan tahay intii aad ayaan dhowood naga maqneedna markii roobka nagu da'ay ou dadkii barakiciyey oo dhibaato badan ay ka dhacday ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo annagaba annagoo wada soconnaan habeenkiiyaan guuraynaynay goobo badanna aan tagnay alxamdu lilaahi mar kastaba shacabka inaan saa ugu dhex jirno oo aan dhibka la qaybsanno ayaan diyaar u nahay annaga haddaan nahay maamulkii gobolka banaadir iyo hay-adihii amnigoo iswataba wax- iyo golihii wasiirada mar kastaba waxaan diyaar u nahay gacmo wada jiray wax ku qaban karaan ilkana wada jiray wax ku gooyaan wada jirkaan isku ognahay waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu soo dhowaada soo dhowaada caawa farxadda lama soo koobi karo marka haddii aan hadli tagno waxaa laga yaabaa inaan waaga ku diirno laakiin khayrulkalaami maa qalla wadallaa la yidhi hadal yar oo macnale ayaa ka habboon hadalka dheer marka insha allahu taliyayaashayda oo aan saaxiibbadan nahayna waxaan leenahay maadi ha ki gaarto maysan harsan mana hoyanin intaasna waxay u soo taagnaayeen sidii shacabka dhiiggooda loo badbaadi lahaa xakamayntii hubka ayaanan iska iloobina si gaaraan dee kaaga mahad celinaynaa xeerkii iyo go'aannadii aad ka soo saarteen qayb weyn ayay ka qaadatay amniga magaalada muqdisho caawa oo halkan ku fadhiyo xakamaynta hubka haddii hubka baahsanaa oo beledkan joogi lahaa saacan bul iyo bac ayaan maqli lahayn marka bus iyo bacba waxaa u dambaysay xeerkii xakamaynta hubka ayaa u dambaysay waa laga nabad qabaa waana nabad galay waxaan joognaa ra-iisul wasaarow inaan intaan ul yar qaadanno aan ilmaha ku xanjafino ilmayn aan ku canaanano ayaan joognaa taasna waxaa keenay xakamaynta hubkaa keentay ee haddii xabka hubka bannaanka lala marmari lahay xabadaa dhacday iyo liifaa wax baa la liif garaacad maqli laheedeen marka insha allah waxaan rajaynaynaa buruuf iyo baroon iyo dhashiike iyo cabdibile in gadaal laga tuuri doone baabuurta cad iyo basaska aan raaci doonno wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waxaan jecelahay inaan idin soo jeediyo ama inala wadaago saddexdii bilood ee ugu dambeeyey dhacdooyinkii ka dhacay gobolka banaadir iyo sida ay isku beddeleen bishii labaad february wuxuu dhacdooyinka guud siddeetan iyo saddex khawaariijtu waxay geysteen sagaal iyo afar ciidanku waxay geysteen shan iyo labaatan sidoo kale burcadbadeedu waxay geysatay koob iyo toban fal bishii saddexaad ama marj dhacdooyinka guud waxay ahaayeen koob iyo konton dhacdo khawaariijtu waxay geysteen soddon iyo siddeed fal ciidanku waxay geysteen siddeed iyo toban fal sidoo kale burcadbadeedu waxay geysatay labaiyo labaatan fal bishii abril ee hadday naga dhammaatay guud ahaan dhacdooyinku waxay ahaayeen afartan iyo shan khawaariijtu waxay geysteen lix iyo toban fal ciidanku waxay geysteen toddobiyo toban burcaddu waxay geysatay toddobiyo toban fal marka la isu geeyo bishii february waxay ahayd dhacdooyinku sagaal iyo afartan ay geysteen khawaariijtu abril waxay noqotay lix iyo toban hoosu dhucu waa boqolkiiba toddobaatan bisha may oo aan ku jirno waxaan rajaynaynaa in ay ka sii yaraadaan intaas waxyaabaha suuro geliyey hoosu dhicitaanka waxaa ka mid ah madaxda u sarraysa dalka oo aan habeen iyo maalin ka nasan sidii amniga dalka wax looga beddeli lahaa dib u habaynta lagu sameeyey ciidamada kordhinta ciidanka magaalada ka howlgala xeerka xakamaynta hubka kordhinta baraha koontaroolada ee ciidanku ka howlgalaan la dagaalanka maanduuriyaha kordhinta xogihii cadowga oo hay-adda nabad sidoonka qaranku ay wax badan ka qabatay guud ahaan howlgallada ciidanka xoogga dalku ay ka wadaan gobollada kala duwan ee dalka iyo wada shaqaynta shacabka iyo ciidamada xasilinta caasimadda oo runtii wax weyn ka beddelay amniga caasimadda waxaan rajaynaynaa in bishan iyo bilaha soo socdana ay intaas howlgalku socdo oo ay ka sii yaraato oo ay sida ay haddaba suuragal u tahay magaalo madaxda muqdisho inaad saacaddaa doonto socon doonto ay la mid noqoto caasimadaha kale ee dalka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدن رئيس الوزراء رئيس وزراء كحجانكا قلها وزير هذا ابنها لبضة قل بارلمانكا bulshooyinta magaalada muqdisho taliyaha booliiska soomaaliyeed iyo taliyayaasha kale ee hay-adaha amniga ee halkan nala joogo degmooyinka iyo guddoomiyeyaashooda ciidamada kala duwan ee hay-adaha amniga iyo bahda saxaafadda ururka haweenka oo la-aantiis ay si suuro gasheen
Thank you.
weli barnaamijka wareegga wararka ayaa dhegaysanaysaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan markaan haddii aanu fiirino dhegaystayaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xamse cabdi barre oo caawa ee munaasabadaas ka dhaceyso degmada kaaraan ee gobolka banaadir ee ka hadlay ayaa waxa uu si qoto dheer uu kaga hadlay ee mooshinka xukuumaddiisa laga diyaariyey iyo arrimo ay ka mid yihiin xaaladda siyaasiga ee maamulka puntland ka taagan oo uu si gaara ugu nunuucsaday ra-iisul wasaaraha mooshinkan ayuu sheegay in loo keenay sabab la xiriirta ee wada shaqaynta ee ka dhexeysa xukuumadda iyo baarlamaanka oo la diidan yahay sidaas kale sidaas awgeedna koox uu sheegay inay qooleysato yihiin ay wadaan howlahan siduu hadalku dhigay waxa uu sidoo kale ra-iisul wasaaruhu carabka ku adkeeyey oo si gaara u dul istaagay amniga muqdisho iyo xaaladda maamulka puntland
waa maxay xukuumaddan iyo barlamaankan isla jaanqaaday ee lix bilood muddo ku siman laba-iyo toban sharci gudbinaya oo sharciyadii laga caal waayey ee in laba-iyo toban sano qaarkood ay yaaleen isla marinaya ee saaxiibbada waa maxay ma isku kacaan maa mooshin la abaabulo may balaaya dhacdo musiibo may dhacdo qayb dad mashruucaasi waa mashruuc jira weligeesna ad ayaam nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dowladdiisii bay jirtay wayna joogaan wayna jiraan digtooni bay u baahan yihiin in laga qabo sidaanaa la diidan yahay taas waa qodob qolo kalaa jirta oo ilaahay qur-aanka ku sheegay niman yahuud la yidhaahdo oo madiine sii deganaa oo kutub sii haystay oo deedna markii nebigu uu yimid calayhi salaatu wasalaam reer madiine ay nin iyo naag ay fal xun sameeyeen oo iska sinaysteen oo deedna la yidhi nabiga soo weydiiya bal diintiisa iyo qolo lasoo dirsaday oo haddii uu yidhaahdo qofku hadduu wax soo goorsaday oo zino same uu sameeyo waa la rajminayaa ku qorayd tawraad marka waxay yidhaahdeen haddii soo weydiiyo bal u tago wuxuu asagu ka yidhaahdo marka nebigu wuxuu yidhi kitaabkiinu muxuu ka sheegayaa waxay yidhahdeen kitaabkana wuxuu ka sheegayaa hadday xatal isa soo guursadeen ama dad soo guursaday yihiin oo ay zine sameeyaan in baashii lagu garaaco ul jeedal iyo waxaas lagu sameeyo marka saxaabi yaqiinay oo cabdullaahi ibnu salaam la yidhahdaa wuxuu dhahay been baad sheegaysaan marka waxay yidhaahdeen maxaa jira anu waan akrinaynaa akriyaa la yidhi kitaabkiina intuu gacanta saaray meeshii rejimiska sheegaysa iyo dhagaxa in lagu dilo ayuu tii ka horraysay tii ka dambaysay akhriyey marka gacanta ka qaad baa la yidhi oo anyway way fashilmeen markii dambe laakiin taladoodu maxay ahayd waxay soo yidhaahdeen odayaashoodii markay soo direen wafdigaas nabiga u tago oo haddii uu idinka idinku raacad saad rabtaan ou dhaho warmee dadkan la layn maaye waxa weeye waa un lacancanaananayaana xukunkiisa soo qaata oo kitaabkiisa soo aqbala haddii uu diido oo yidhaahdo maya waa la rajminayaana diid oo iskaga imaada qur'aan baa ku soo degay yuxarifuuna alkalima can mawaadicih yaquuluuna in uutiitum haada fakhuduuh wain lam tu'towhu faxdaruu waxay odhanayaan haddii saad rabteen la yeelana oo waxaad doonayseen laydin siiyana wallaahi xaalku waa fiican yahay nebi ka fiican ma jiro ka wanaagsan ma jiro haddii uu taas tu ka daran ka ay dhici weydana waxba ma ahee waxba ma yaqaana khayrna ma qaba iskaga imaada maxaa taa u dhiganta haddaana anugu xil helin meesha balaayo iyo baas baa taalla dawladi kama jirto isdhaxyaac baa jira musiibaa jirta laakiin haddaan helo aniga dawladdii nabigaa dhisan ma jirtaa mise ma jirto taariikhda bani aadamku waa sidii un da bani aadamku bani aadamku baa isbedelaya laakiin axdaafta iyo dhacdooyinku waa sidii kuwii baa taagan mashruucaasina waa mashruuc kale marka qoom fashilmay oo karti xumo iyo hoggaamin xumo ilaahay ku imtixaanay ayaa mashaariic ka dhigta waxaas oo dadku iyo dadku markay isla dhaqaaqaanba isku daya inay mijaxaabiyaan sidaa darteed innagu waxaan oggolnahay in nala criticize gareeyo in nala naqdiyo in nala mucaarado laakiin ma ogolin in shacabkeenna been loo sheego ma ogolin waxaanan ogolayn
amina awoodeed ummad waliba aayaheeda inay garato iyada hali
Waa mahadsantay. Eh, haddii qof maskaxda ka xanuunsado oo uu dadku qofku maskaxda ka jiran yahay waxaa la yidhaahdaa indhihiisu waxay arkaan waxa maskaxdiisu u sheegto laakiin indhihiisu ma arkayaan waxa saxda ay dadku arkayaan tusaale haddii aan aniga xanuunsanahay oo maskaxda waxoogaa isbuuq ka jiro baabuurkani wuxuu u noqonayaa bahal mararka qaarkood maskaxda waxaa ku jira aniga baabuurkan inuu bahal yahay indhahaygu marka waxay moodayaan baabuurkan inuu bahal yahay mararka qaarkood siyaasiga xanuunsan wuxuu daacaa aaraa iyo fikrado aan waxa ard la arka ee muuqda ee saxda aan ahayn oo waxa maskaxdiisa ku jira ee uu jeclaan lahaa inuu arka ah muxuu jecel yahay waa la burburay waa la kala tegey waa la iskhilaafay bu- yaac baa jira waa la isku kala yaacay waxaasaa maskaxdiisa aada ugu jirta u jecel yahay wixii buu afka ka sheegi marka marka maska xanuunsan waxaa ka soo baxda afkaar raabuqday iyo siyaasad cantataba dan qaran ma qiimayn karo qof ay ka soo burqanayso siyaasad cantataba sideedaba waxaa qiimayn kara qof waaqici ah wax xallila si sax a u hadla kadibna waxay lagu qaldan yahay ee laga dhaliilshanahayna tilmaama waxa lagu saxsan yahayna saxa kaas ayaa la qaadan kara laakiin ahal uma aha qof xanuunsan nama qiimayn karo annaga shacab soomaaliyeed oo qiimo badan oo taariikh leh oo dadka soomaaliyeed ay yaqaanaan from lixdankii markii xorriyadda la qaatay hormuud ka ahaa dowlad dhiska iyo ummadnimada dadka soomaaliyeed waay macruuf waay soomaalidu way taqaanaa madaxdii soo martay dalkan odayaashii iyo isimadii isooga soo dambeeyey ee soo kala dhexday iyo boqorradii ganacsatadii waaweynayd ee dalkan joogtay ee la yaqaanay aqoon-yahanadii waaweynaa ee qayb kasta lahaa dalkan waxay ka soo galeen waan ognahay reer puntland dowladnimada soomaaliya baadigoobkeedii meel walbay u soo mareen waxay soo mareen iyagoo hoggaan ka ah oo hormuud ku ah from nairobi to jowhar to baydhaba to villa soomaaliya waxay ku bixiyeen mood iyo nool dowlad soomaaliyeed si ay uga dhaqaaqdo geeska africa waxay soomaalida u keeneen oy horseedeen oy hormuud ka ahaayeen nidaamka xukunka dalka soomaaliyeed ee federalismka waxay hormuud ka ahaayeen yagleelidii iyo abuuridii dastuurka kumeel gaadhka ah ee maanta dalkaani uu haysta ee federaalka dib u heshiisiintii intaba waxaan ku jirnaa dowlad dhis puntland iyo shacabka puntland oo taariikhdaa leh maanta meesha maamulka iyo dowladda puntland ay ka joogaan dowlad dhiska soomaaliya ma aha meel u qalanta ma aha hormuudnimo ma aha meeshii la rabay inay istaagaan ma aha meel aan u qalminay taagan yihiin waxaan rabnaa inay hormuud ka ahaadaan qarankan dhisidiisa iyo dowlad dhisidda socota ee soomaaliya taariikhdii lagu yaqaanay maamulka puntland iyo dowladda puntland waxaan rabnaa inaynan shacabkaas taariikhdiisa aysan ka soo celin meeshii lagu yaqaanay waxaan rabnaa siday hormuud u ahaan jireen inay hormuud u ahaadaanaan rabnaa waa socdaa dowlad dhiskii
Somalia, Somali Valley. Soy kala saar lahow, ninkii kala dhaawacmo. ninkii si xun u fekero.
waxaan rabnaa caasimadda garoowe inay noqoto caasimad waa caasimadda hadda ugu amniga badan caasimadaha soomaaliya la odhan karaa waxaan rabnaa in loo ogolaado inay korto dhaqaale ahaan waxaan rabnaa in loo ogolaado hay-adaha dowladda waxaan rabnaa in siminaarada loo ogolaado waxaan rabnaa in mashaariicda loo ogolaado waxaan rabnaa in la ogolaado dowladda federaalka ee soomaaliya in ay dhaqaale geliso oo ay horumar geliso waxaan rabnaa in ay ka faa'iidayso tan nabadgelyada ay haysato iyo deganaanshaha inay uga faa'iidaysato dhinaca koritaanka dhaqaalaha iyo inay noqoto multaqaha iyo meesha ay isugu tagaan dad shacabka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha soomaaliyeed baan rabnaa laakiin ma rabno in la yidhaahdo dowladdu ma soo geli karto ma rab- uma qalanto maxaa jira hogaaminimo iyo hormuudnimo sidaasi maaha waxaan rabnaa in garoowa ay hormuud noqotaan rabnaa ma rabna inay gadaal istaagto ma rabno waa inaan gadaal la istaajinin dhallinyarada soomaaliyeed ee reer puntland waxay xaq u leeyihiin inay waxay ku leeyihiin dowladda federaalka ee soomaaliya inay ka helaan inay shaqo ka helaan ka badan afar boqol oo macallin ayaan diyaar u nahay inaan hawlgelinno oon mushaar siinno oo ay waxbarashada puntlandna micno ku soo kordhiyaan laakiin waa la hor istaagan yahay maxaa loo hor taagan yahay dhallinyarada haddaa dhallinyarada markaan cod ka rabnana ma waxaan dhahaynaa waad fiicantihiin markaan shaqo shaqo ay heli lahayna ma shaqadan ka hor istaagayna dhallinyarada waa in loo ogolaado inay shaqaystaan dowladoodu inay shaqo siiso waa in loo ogolaado ciidan iyo xoog dalka soomaaliyeed iyo hay-ado amni ah dhismaya waa in loo ogolaado dhallinyarada reer puntland inay hormuud ka ahaadaan ciidamadaas waa in loo ogolaado in ay qaybta ugu weyn ka noqdaan ayagu laakiin waa inaan laga hor istaagin sax ma aha in dhallinyarada reer puntland la yidhaahdo ciidamada ka mid noqonaysaan macallimiin noqon maysaan shaqo la idin siin maayo sax ma aha in mashaariicda la hor istaago oo haddii wasiirkii soo saxiixay ee rabay inuu soo fuliyo la yidhaahdo ma imaan karo haddii la yidhaahdo mashruucii wasiirkii reer puntland ee heer state ahaa ee halkan imaan lahaa ee deedna hay-adaha iyo mashaariicda qaybtiisa ka qaadi lahaa ma i- ma tegaysid haddii la yidhaahdo see mashaariicda loo geynaya ma waxaa la rabaa in puntland mashaariicdu ka istaagtaa la rabaa yaase mas-uul ka noqonaya lama aqbali kara waxaas waxaan codsanaynaa horumarka in siyaasadda laga saaro ha la kala saaro horumarka iyo siyaasadda waa in la kala saaraa isma yeelan karaan waxaa ka sii daran intaa waxaan ognahay xukuumadihii isdaba joogga ahaa ee soomaaliya waxaa la soo bilaabay arrin la yidhahdo dayn cafis oo geedi dheer loo soo galay oo shuruudo badan oo aad u fara badan oo dhib badan laynagu xiray oo intii ugu badnayd lixdii bilood toddobadii biloode lasoo dhaafay xukuumaddani ay ka soo baxday ood ogtihiin in ka badan kow iyo toban sharci oo shuruucdii ugu adadkaa oo conditions ahaa in fara badan oo ka mid ah iyo shuruuddii nalagu xidhay ahaa ayaa xukuumaddu soo samaysay baarlamaankeenna labada aqalna ayagoo ku mahadsan ay mariyeen wixii kale oo dhanaan taqriiban boqolkiiba sagaashan dhammaynay waxaa jira waxyaabo yaryar oo u baahan oo shuruud u ah wada shaqaynta dowladda federaalka iyo isteydyada wasaaradahooda maaliyadda dhammaan inta kale wasaaradaha maaliyaddu way wada shaqeeyaan marka laga reebo puntland haddii dayn cafiskii ay kaabiga inoo taagan yahay oo bisha sagaalaad ama tobnaad ama koob iyo tobnaad ee sanadkan ay tahay deynta dadka soomaaliyeed shan bilyan ka badan oo culays deymeeda oo dul saaraa adduunyada aan tuugayno inaga cafinayso ka warrama wada shaqayn yar oo shir la isugu yimaado oo dowladda puntland la waayay hadday u fashilanta ka warramo yaa mas-uul ka noqonaya shacabka puntland mas-uul kama noqonayaan maamulkaa mas-uul ka noqonaya arrintaasi hadday dhacdo waxay noqon doontaa arrin taariikhda gasho taariikh madow ah bay noqonaysaa
wana lama huraane hagarli ii wax ugu qabo wana lama huraane hagarli ii wax ugu qabo hantiyay macaan waa midan hoy laga odhane helayo hantiyay macaan waa midan hoy laga odhane helayo
waxaan u sheegayaa dadka soomaaliyeed ee reer puntland walaalahaya isimada siyaasiyiinta aqoon-yahanada civil society-ga waa dad bisil oo xog ogaal ah oo wax walba og waxaan leeyahay ma mudnidin taariikh madow in puntland ay ku qoranto ma mudnidin in la yidhaahdo deyn cafiskii waa la fashilmay yaa fashiliyey puntland lama lama qaadan kara taas waxaan rabaa oon ugu yeerayaa dowladda puntland iyo madaxdeeda walaalayaal arrimaha deyn cafisku siyaasad ma aha siyaasadda ka saara la shaqeeya dowladda federaalka ah aynu iska dulqaadno deyntaas ceebtaas ha soo jiidina calaf la-aantaasna ha u soo jiidina ummadda soomaaliyeed wixii aan soo samayno oo dhanna tacab khasaar ha ka dhigina shacabka reer puntland waxaan rabaa inay taas ogaadaan arrintaasaa jirta waa arrin muhiima oo ay tahay inay ka dhiidhiyaan oo ay diidaan in magacooda lagu fashiliyo geediga dheer ee loo soo galay deyn cafiska arrimaha siyaasadda doorashadu iyo qof iyo cod waa meesha aan u soconno waa waxa loo baahan yahay laakiin hal shardi bay leedahay halka shardi ay leedahay waa hal marka xataa la fiiriyo diinta islaamka haddii uu munkar jiro wax munkarya hadduu jiro munkarkaa in la zuuliya hadday keenayso munkar ka weyn waxaa mamnuuca munkarkaa in la zuuliyo waa in la iska daaya munkarkaas ha joog in odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caanamaalay laakiin waa laga fiican yahay waxaa fiican inay dadku isdoortaan oo si xora loo doorto waana meesha loo socdo laakiin ka warrama hadday keenayso burburka puntland sidii lagu soo caanamaalay baa geedi caanale ah markaas waa in sidii lagu soo caanamaalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa haddii la guurayo oo meeshii laga guurayo waa in la isku waafaqsan yahay waa in dadku isla ogol yihiin waan soo dhowaynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan laakiin waxaan la isla ogolayn maya wax keenaya dagaal maya wax puntland keen dhibaato u keenaya maya midna wayba jirtaaba sideedaba gorgortan ka geli mayno puntland jiritaankeeda iyo in puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khad axmar qof laga yeelaya ma jirto waa loo soo dhintay waa loo soo halgamay waa loo soo rafaaday dad caqli leh oo maskax leh ayaa xilli dadka soomaaliyeed ay khafle ku jireen wax fahmay siday ku noolaan lahaayeen tashaday arrin aan looga horreynin la yimid statekaas saasuu ku dhismay laguma ciyaari karo lama dumin karo halis lama gelin karo ma oggolaanayno mana yeelayno taas marka ama si nabadgelyo ah oo la isla wada ogol yahay ha loo wada guuro ama sidii horeyba u dhacday haddii lugta gorayadu heellada lug bay ku daydaa haddii ay u gashana waa okay haddii kalena dib bay ugala baxdaaye sidii uu madaxweyne faroole sameeyey haddii ay lugta u geli weyday qoladan dee dib ha ugala baxaa lugta yaynan gubin meeshaas lama ogola inay gubaan waxaan ugu baaqayaa odayaasha inay nabadgelyada laga shaqeeyo waxaan ugu baanayaa in la iskaashado waxaan ugu baaqayaa in la ilaaliyo hareeraha laga istaago puntland nabadgelyadeeda deganaanshaheeda nolosheeda qalbigay nooga taallaa muhiim bay noo tahay cidna kuma mucaaradayno cidna kuma taageerayno siyaasaddaas waa mar kale laakiin hadda nabadgelyada iyo isku socodka ayaa muhiim ah marka nabadgelyada ha la ilaaliyo taana intaasaan ka dhigi lahaa laascaano iyo waxii ka socday waxay la tahay ku celceli suma baahna dowladda soomaaliyeed mawqifkeeda waa la yaqaanaa horay u cabirtay horay u sheegtay mawqifku waa sidii laakiin waxaan rabaa inaan sheego
waa hagaag mar kale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan dhegeystayaal weli wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysanaysaan markan haddii aanu fiirno madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo maanta ka hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu khudbad ujeediyey kaga hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee somalilan dagaalada magaalada laascaanood weerar afka uu ku qaaday hogaanka puntland oo uu sheegay in ay hanaan qabiil ay gadaal ay kaga riixayaan dagaalka laascaanood ee ka taagan sidoo kale waxa uu sheegay in puntland ay weerar ku tahay dowladda federaalka soomaaliya iyo somalilanba dowladda federaalka buu sheegay in khilaafkeedu mar- ama inay dowladda federaalka ay khilaaf siyaasi ah uu kala dhexeeyo wakhtigan oo ay khilaafaad ku furtay halka ee somalilan uu sheegay inay duulaan ku soo qaaday puntland sidoo kale madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo hadlayay ayaa waxa uu ka hadlay oday dhaqameedka ee magaalada muqdisho ka tegay ee koonfurta soomaaliya kasoo jeeda islamarkaasina hargeysa tegay ee nabadeynta xaaladda sool u tegay magaalada hargeysa waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan isnimada dhigoodana ay qaabili doonaan sidoo kale waxa uu ka hadlay wadahadalada ee dowladda federaalka iyo somalilan arrimahaas iyo arrimo kale ayuu ka hadlaya madaxweynaha somalilan
ayaalayaa maroweyn waxaa maamuus iyo sharaf ii ah inaan maanta hor imaado golaha baarlamaanka jamhuuriyadda somalilan si aan ugu jeediyo khudbad sanadaadkii dastuuriga ahayd ee qaranka xukuumadda hadda xilka haysa iyadoo si anba qaadaysa barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga kulmiye ee horumarka dalka ee ay bilowda xukuumaddii iga horreysay oo ay hogaaminayay mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo waxa ay dadaal badan xukuumaddana ku bixisay inay sii wado horumarkii laga hirgelinayay qaranka iyo amniga adkaynta amniga gudaha iyo xoojinta difaaca qaranka guulo waaweyn ayuu gaadhay dalku soddon iyo labadii sane ee uu jiray
madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa iftiimiyey waxqabadka la taaban karo ee xukuumaddiisu ka qabatay horumarka gobolka sool gobolka sool intii xukuumaddani xilka haysay waxaa laga qoday siddeed iyo labaatan riig oo dhaadheer xukuumaddii silaaye ka horreysana in ka badan oo riigaga ayay ka qoto dhinaca caafimaadka waxaa laga dhisay lix iyo konton xarumood oo caafimaad oo ay ku jiraan dhakhtarra degmooyin iyo dhakhtarka weyn ee gobolka laascaano waxaa la gaadhsiiyey oo wasaaradda caafimaadku ibisay lix ambulans degmooyinka gobolka waxaa loo dhisay sagaal iyo toban xarumood oo waxbarasho waddooyinka tiradooda guud waa labiyo toban waa koob iyo soddon dhisme dugsiyo xafiisyo
mudane muuse biixi cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ayaa dul istaagay dagaalka magaalada laascaanood iyo sababta keentay yaa dagaalkaa abuuray dagaalkaa waxaa abuuray laba kooxood ta koowaad waa maamulka puntland oo aan ka gabanin inuu weerarkaa soo qaado wiiggii hore madaxweynaha puntland fagaare isaga oo weliba dhaadanaya hab qabiil ah waxa uu ka sheegay inuu ciidankiisu ka dagaalamayo kana dagaalami doono cayn- eh, laascaanood iyo deegaankeedaba oo uu daa- ka daafici doono cid kastoo soo fargelisa waxaynu ognahay caalamkuna ogyahay in kun iyo siddeed boqol iyo afar iyo siddeetankii markii afrika baarin lagu qaybsaday somalilan iyo soomaalidii talyaanu gumaysanayey xadka u dhexeeya la qeexay oo uu yahay xad caalamiya oo ay aqoonsan yihiin jimcadda qurumaha ka dhexaysa iyo afrika midooda afrika iyo ururada kale oo aan muran gelin karin waxaanu leenahay anagu nabad wax dhaama garanayno ninkii nabad diidana ninkii nabad diidana waanu edbi naqaanaa kuwii kaa horreeyeen kuwa kaa horreeyey ee hargeysa iyo burca burburiyey ee kontonka kun ee qof ku dilay kontonka kun ee qof ku dilay somalilan siddeed iyo siddeetankii ee maanta garowga isu fadhiya ee laascaanood baanu ku dagaalamana xoreen alaho waa isnaqaanaa waa noolahay
madaxweynaha somalilan ayaa shacabka reer sool ugu baaqay nabad iyo xasilooni nabad ayaan ugu baaqaynaa shacabka resooli dantooda magaaladu soo noqdaan iskuulladii furno cisbitaaladii dhisno wixaynu gaaray ka soo kabanno waxaynu isku haynana iyo waxaa la kala tabanaya fadhi laysku sheego midna ma suurtoobayso xadkii somaliland baan xoog qabaniyo ku bedelaya ma dhacayso caalamka oo kale caalamkaba kama dhacdo hadday la isdiido dad wada degan oo distoor wadada leh hadday isdiidan yihiin way wada hadlaan aad baanu uga xunahay muwaadiniinta reer somalilan deganaa sool ee maanta qaxootiga ah ee laleeyahay ha u gargaareen ee guryahoodii bal cadowga ku soo duulay ka saaray ayaanu doonayna inuu isla ogaano toban sano argagixisadu waxay qorshaynaysa inay deegaanka laascaanood ka dhigto meel aan deganayn oo colaad ka jirto oo ay gabbaad ka dhigato xukuumaddani intii aad joogtay iminka waxay soo dejisay oo baarlamaanka u keentay labada gole labiyo afartan xeer shacbiga waxaan ka codsanaynaa inay xeerarka inala hirgeliyaan laakiin waa inay innaga naga helaan tusaalihi garsoorka oo cadaalad qaran ku shaqeeya garsoorkeenu in anugu waxaan ka markhaatahay maamul ahaan inay dadaal aad iyo aada u weyn wadaan koob iyo labaatan kun oo kiis baa soo galay koob iyo labaatankaa kiis toddobiyo toban bay go-aanka gaadhana xukumeen hay-adaha dowladda waxaan aaminsanahay intii labaa dowladda xukuumadda xukuumadaha kulmiya ay hayeen shaqaalaha dowladdu inuu boqolkiiba boqol iyo dheeraad bilaabay marka loo eego sanadii hore o dhan hufnaanta dowladda si aan u samayno waxaa ka mid ah qandaraaska guddigaanu samaynay shantaa sano way dadaalayeen aada iyo aad bay u dadaaleen waxay baahiyeen oo lagu tartamay kun iyo boqol iyo lix iyo lixdan qandaraas muddadaanu xilka hayna lacagta ku baxday waa boqol iyo saddex milyan point six wasaaradda waxbarashada si mustaqbalka dhallinyarada aan wax u baro si aanu mustaqbalkeena u eegno xukuumaddani intii ay tirada haysay boqolkiiba lix iyo sagaashan bay kordhisay miisaaniyadda waxbarashada tirada ardaydu waxay korodhay boqolkiiba konton muddadii xukuumaddu xilkan haysay waxaa korodhay miisaaniyadda caafimaadka boqolkiiba iyana sagaal iyo sagaashan bay korodhay muddadii ay xukuumaddan xilka haysay waxay xoogga saartay sidii shacabka somalilan ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ku filan guud ahaan ceelasha dhaadheer ee dalka laga qoday waxay ahaayeen saddex boqol iyo afar ceel muddadii xukuumaddani xilka haysay waxaa la qoday laba boqol iyo koob iyo afartan taasoo noqonaysa xisaabta boqolleyda ah ceerasha la dhaadheere dalka ka qoday boqolkiiba siddeetan inay qoreen labadii xukuumadood ee iska dambeeye kulmiye waxaa la qoday shan iyo konton dhaam biyood haddii la eego shantii intii ay xukuumaddani haysay xilka dhaqaaluhu sida ka muuqata jadwalkaa sanad walba waxa uu kordhay boqolkiiba koob iyo afartan sida ay wasaaradda qiyaastay maaliyaddu g d b-ga somalilan ee sanadkii labayo labaatankii wuxuu ahaa laba bilyan shan boqol iyo saddexiyo siddeetan two point five bilyan shantii sano iyo dhowrkii bilood ee ayna soo dhaafay ee xukuumaddani talada haysay waxaa mashaariic waaweyn laga hirgeliyay dalka kuwaasoo ay ka mid yihiin ballaarinta iyo casraynta dekedda weyne berbera oo hadda awood u leh inay dejiso sanadkii shan boqol oo kun oo contayner aagga cashuur dhaaf aagga cashuurta ka caadan waxay noo dhammaatay waddada koridoorka wajaale ilaa berbera doorashadii waxaynu qabanaynaa oo anigu aan u arkaa inay tahay sharci saxa in la qabto doorashadii ururada iyo xisbiyadu sababta anigu sababtana waa sheegaya waa marka u horeysa bishii january twenty two maxkamadda sare go-aanka soo saartay in ururada la furaabay noqotay waa raacan markii sababtii aanu sharxaanu keennay dee way u raacay golihii sharci dejinta ee koowaad ee golaha wakiilada ee weliba mucaaradka u badnaa in la ansixiyey guddiga si ay ururada u furto waa sharci labaad sidaa daraaddeed waddadaa sharci baa la hayaa xisbiga waa hagaag dhegeystayaal gabagabada barnaamijka ayaan isla joognaa guud ahaana caawa inta ayaan jeclan inaan kusoo ameero barnaamijka wareegga wararka afar iyo labaatanka saaca raadiyaha dalsan ee muqdisho cabdiwahaab cabdiqaadir ayuu farsamadu ahaa aniguna cabdulqaadir cismaan indho ayaan ahaa tan iyo kulanti dambo nabadgelyo